madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan mudane maxamed cali oowe cabdi ayaa dhagax dhigay saddex cilmiyood oo laga hirgeliyay gobolka sanaag munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka kheyraadka biyaha gobolka sanaag iyo kan degmada ceergaabo iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan mudane maxamed cali oowe cabdi ayaa ka waramaya ujeedka dhagax dhigan ceelashan
inaan dhagax dhigno saddex ceel oo biyoah loogu tala galay ceerigaabo laba degmada ceerigaabo loogu tala galay magaalada iyo mid loogu tala galay agagaarka magaalada ceerigaabo usbuucii saddexaad baa noo bilaabmaya waxaan u joognay magaalada ceerigaabo aan u nimidnay in ilaahay soo celiyo annaguna aan ka qayb qaadanno oo aannu bilowno nabaddii magaalada ceerigaabo iyo gobolka sanaa guud ahaan in nabaddii ku soo noqoto dadweynaha ceerigaabo waxaan mar labaadiin saxaaba ka codsanayaa inta joogtay inta maqanba in la iscafiyo magaaladu waa magaaladiinnii dhammaantiin inta joogtaana inta maqan ha soo dhoweyso oo niyaha ku soo dhoweyso ha iska ilowdo dhibtii dhacday inta maqanina ha ku soo hilowdo oo wado magaaladoodii oo ha timaado ilaahay baanu u baryanaa ilaahay quluubteenna isku soo duwo maanta farxad bay noo tahay inaan saddex ceeloo biyoa dhagax dhigno wadajirkii waa horta waa qasab oo inaynu hirgelino wadajirkeenna oo dad wada nool aynu noqonno ummadda somalilan oo la iskaashado o la iskarabsado waa wadajir waxqabadkuna waxa weeyaan in la helo wixii lagu noolaan lahaa bulshada ku noolaan lahayd biyuhu waa nolosha ayay kow ka yihiin asaaska haddaad haraadan tahay wax kale ku fikiri maysid cunto laguma fikiro waxaad ku fikiraysaa waxaad cabto maanta farxad bay noo tahay wasiirku iyo guddoomiyaha gobolka iyo degmada inay halkan wada joogaan oo wasaaraddu ay ku dadaashay inay saddex ceel oo degdega halkan laga qodo intaa ku dhammaan mayse waxaan isku dayaynaa gobollada waddanka oo dhan in biyo la-aantan laga baxo saddexda ceelbiyood ee laga hirgeliyay gobolka sanaag ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli ay baahi badan u qabeen bulshada ku nool gobolkaasi